shirka maamulada iyo gobolada degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo ku furmi magaalada kismaayo ee xarunta kumeeldeerkan ee maamulka jubbaland ayaa weliba gaabangaabday wasaarada arrimo gudood dowlada federaalk iyo reedan haliseowka maamulka jubbaland waybaa ku qeybgalay gudoomiyaalka sadiida gobol ee jubbaland iyo maayarada magaalooyinka wasiirka wasaarada arrimo gudood dowlad goboleedka jubbaland oo ku hadalay shirka gobolada iyo degmooyinka dowlad goboleedka maamulka jubbaland iyo faahfaahin kubi ujeedka langobda shirkuun iyo muhiimadiis salaan kabacdi maanta waxay noo tahay maalin weyn weliba shakhsiyan waxay ii tahay maalin aad ii farxad gelinayso emotionkaygana aan loo koobi karin maadaama aan ahay wasiirka arrimaha gudaha muddo yaroo kooban suurto gashayna ilaahi awooddiisa iyo garab istaagga madaxweynaha inaan maanta halkan iskugu wada keenno dhammaan dowladda jubbaland heerkeeda gobol iyo degmo iyo deegaan ujeeddada shirkan maanta waa saddex waxaan rabaa inta kale inaan madaxweynaha u daayo kow waa in ay muuqataa midnimada wadajirka dowladnimada iyo dowlad wanaagga annagoo ku midaysan kulankan in aan hal mar un suurto gelinno guddoomiyaasha degmooyinka oo dhan inay halkan iskugu wada yimaadaan ee aan maanta halkan iskugu wada imaanno labo waa dowlad wanaagga aan rabno maanta inaan itijaaheeda bixinno oo siminaarkan oo shan maalmood noo wada socon doono saddex dib u heshiisiinta afar laga sheega ayadoo aragti ah oo kulankan mideeyey inaan halkan ku wada hirgelinno inta kaleo noo dhimanna inaan dhammaystirno ujeeddooyinkeenna intaa buu ahaa laakiin waxaan rabaa maanta inaan hal yaroo kaftana meeshaan ka idhaahdo markaan diyaaradda xamar ka soo baxnay yaa guddoomiyaasha guddoomiye ka mid ah wuxuu yidhi warheedhe niyahow wasiirow ninkii axmed ahaayo waxaan ogaa ka sheegi jiray maanta ma hor fadhiisanaya marka waxaan idhi waad hor fadhiisan doontaa goobweynuu ku geyn doonaayo qumbihiiu ku soo siin doonaa labadii kunna wuu kaaga badin doonaa inta keliyoon rabna waxay ahayd halkan inaan iskugu wada imaanno ku kaftanno dowladnimadeenna iyo midnimadeenna aan ku muujinno waxaan dowladnimo iyo midnimo aanan nagu deeqinna wax kale naguma deeqaan waxaan rabaa walaalayaalow inaan dowladnimo iyo walaalnimo iyo midnimo aan u dhaqaaqno aad iyo aad ubaansitiin shirkunyo guud ahaan andiwsa dareer weliba lanku hadala doona sidii lan hormari lahaa jubbaland gaar ahaan gobolka geda